السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم العليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آه، galabnimo wanaagsan iyo fiidnimo wanaagsan iyo habeennimo wanaagsan baan idiin rajaynaya gorba goortii ay idiin tahay ee aada dhageysanaysaan xalqadda maanta Een, waxaynu eh, xalqadan insha allah biidnillaah kaga hadli doonaa em, ma gudagelayno bage cusub amaba qeyb cusub oo kamid ah da-ihii caruurta maadaamaaynu dhammaynay da-dii toban ilaa labiyo toban eh, oo aynu xalqadan xalqadii ka horeysay soo gabagabeynay waxaynu maanta kaga hadli doonaa xalqadan em, su-aalo dhowr ah oo eh, isoo gaadhay oo waalidiinta iga soo gaadhay eh, oo aanu in- in- mushkiladda inayar haysataa waxay tahay meel aynu kusoo wada xidhiidhno ama aad wax igu weydiisaan eh, oo su-aalaha marba idinku soo noqnoqonaya ama waxyaabaha aad eh, challenge garaynaysaan eh, tarbiyadda caruurta Em, meel aynu isku weydiinaan jirin marka insha allah biidnillah waan ka shaqeynaya inaynu yeelano amaba kulano em, labadii wiigba hal mar oo qof wixii su-aaleynu haysano aynu isku weydaarsan karno walow aanan khibrad intaan le- lahayn laakiin haddana waxaynu iska caawin karno inaynu saaacidnaa fiican marka insha allah waynu ka shaqeyn doonaa bal inayn meel aan iskugu nimaadno aynu helno oo wixii su-aalaha isku dhaafsano Een, marka su-aalihii baan maanta jeclaystay inaan kaga jawaabo xalqada maanta Em, waxaan u malaynayaa toddoba ilaa sideed su-aalood oo muhiimaan kasoo qaatay intii su-aalo isoo gaadhisay intuu socday seasonkani Ee, markaa sideeda ama toddobada su-aalood kolba intay yihiin baynu ka- ee, ka hadli doonaa Eem, m- in yar markaan socdo haddana maalin kalaan saasoo kale su-aalaha muhiimkaa soo gelin doonaa waa laga yaabaa inaad ka faa-iideysato oo ay wuxuun kaa soo mareen waxyaabaha een, ay walaalaheen ee, soo maraya tarbiyadda intaynu ku guda jirno caruurta barbaarintooda su-aasha koobaad ee ugu muhiimsan ee jeclaystay inaan uga- ugu horeysay waxa weeyaan ee, hooyo isoo weydiisay sideen ilmahayga u fahmi karaya Em, waxyaabahan waxay tiri waxaan haystaa ilmo labiyo toban ee, jira sano iyo ilmo jira toban sano iyo ilmo jira ee, saddex iyo toban sano da-aha isku wada xigaan haystaabay tiri Ee, waxaan isku doonay- doonayaabay tiri inaan marxalad marxaladaha ay caruurtaydu marayaan aan fahmo markay dhibaato ay ku timaado inaan noqdo hooyo dareemi karaysa oo awoodu leh inay ee, dhegaysato waxay tiri malihii sabirka aan ku dhegaysanayo wixii maanta iskuulka kaga soo dhacay mushkiladay lasoo kulmeen ee, hadday cid isku dhacaan ma ma dhegaysto marka sideen u noqon karaa hooyo ilmaheeda fahamta bay tiri fahamku waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee camaliyada marka lagu jiro tarbiyada in ilmaha la kasbado barbaarinta oo waxyaabaha ugu muhiimsan inaad ilmahaaga dhaga- dhegahaaga amaahisid oo uu wax kastuu kuu sheegaya aad noqoto hooyo nugul oo ee, dhegta u raaricisa haddaanan dhegaysi lahayn way adkaanaysaa inaad mashaakil fara badan oo tarbiyada ah aad xaliso marka furaha ugu horeeyaad ilmahaaga ku fahmi kartaa waa inaad dhegaysato oo aad awood u leedahay inaad samri karto xataa wuxuu kuu sheegay hadduu wax iska maalayacniyo yahay haddii aad wax qabanaysana tira hooyo yaro sug waan kula hadlaya markaan hawshaa dhammeeyo kadibna aad la fadhiisato oo aad dul iyo dulqaad u yeelatid inaad ilmihii dhegaysato waxyaabahaad samayn karto waxaa kow ka ah inaad raadsato waqti munaasib ah oo aad isaguna degan yahay adna aad xaaladaada nafsiga ay degan tahay oona werwer kugu furnayn ama aanad daalaliin hurda ku haynin ama aanad hurda kasoo toosin caraysnayn ama culays maskaxeed ku saarnayn inaad isku daydo maalintaada inaad ka raadisid waa wax five to eh, shan ilaa saddex daqiiqaba kaaga baahan wuxuu kuu sheegayaabaa laga yaabaa Em, markaad dhegaysanaysid inaad muujisid waa qodobka labaad ee ishaarooyin tusaya ilmaha inaad maqlaysid ood leedahay haye maxaa xiga ood madaxa luxaysid oo xataa waxan hadduu yahay wax kaa qoslinaya wax kaa cadhaysiinaya wuxuu doona ma hadduu yahay inaad isku daydid inaad iskantarooli karaysid ood ihtimaamka siduu kugu sheegay sideeda adiguna aad reactionka u siin kartid haye masaasaa lagugu yidhi walle waa khalad ha- saasoo kale ihtimaam yani inaad muujisid oo jirtid ishaarooyinkii oo aad eh, sidoo kale waxyaabaha muhiimka waxaa laydhaha waxaa kamid a inaad aljuluusu fii nafsi almustawa inaad ilmuhu mustawahuu fadhiya hadduu dhulka fadhiyan aad adigu xoog uga sarreyn inuu korkuu eegayin oo kale inaad isku dayda inaad dhulka usoo fariisato labadiisa gamcood qabsatid kadibna isku dayda inaad indhihiisa eegtid oo si fiican u dhageysto si uu dareemo in- in- ihtimaamka aad siinayso waxyaabaha kale muhiimka waxaa kamid a inaad iska ilaalisid inaad hadal- hadalkiisa kala jartid oo isagoo hadal kuu wado hadaad dareento inuu khaldan yahay oo isagu khaldan yahay inaad tiraad, "Dee halkaadaa khaldane sidaas ma- may may kuma dhegeysano i dhegeysaan kugu idhi, waad khaldan tahay eeg wixii waad kala jartay maad wada dhamaysanin maogtay sinaariyada waa inaad siday tahay xataa haduu khaldan yahay ood ogtahay inuu isagu khaldan yahay waa inaad horta sinaariyada dhamaysataa oo tamirkeeda yeelataa waayo hadaad hadalkii kala jarto maxaa dhacaya beritoole isaga oo markaa laga khaldan yahay ayaanu kuu sheegin waayo wuxuu odhanayaa maalintii hore wuxuu sheegaysa kumay rumaysaneen ma garatay marka waa inaad iska ilaalisid inaad hadalkiisa kala jartid oo uu ku kalsoon yahay inaad si fiican u dhageysanayso Een, waxyaabaha muhiimka kale waxaa kamid ah inaad su-aalo aad dib u weydiisad ilmaha inaad isaga su-aalo dib u weydiisad markaa sidaas markay dhacday adu maxaad samaysay oo maxaad yeeshay oo saasoo kale inaad su-aalo isaga aad dib ugu celisid oo aanad laakiin axkaam soo dejin waa qodobka ku xiga tane inaad iska ilaalisid inaad xukno ridid inaad waaniga kule inaad markaba tiraad waad khaldan tahay sidanaad samaysay ama waad saxsan tahay Wa- yacni xukunada noocaasoo kale aad markaba qofka xug ilmihii xukun ku ridayso waxay keenaysaa inuu warwaro oo uu markaa hadalkii la aamuso marka intuu kuu dhammaynayo ka aamutaana ha dhammaystirte waa waxyaabaha istimaac uu ku wanaagsan yahay dhageysiga muhiimaduu leeyahy weeyaan Een, qodobka kusii xigaana waxa weeyaan een, inaad markaa markuu dhamaystaa tiraad ma dhamaysata ha idhageysa hadaba marka aad bilowdid marka adigu in aad ee, ka hadashid oo aad wixii haddii wixii khaldan yihiin aad isagii sixi karto si degan u saxdo haddii uu khald uu saxsan yahayna een, aad ku ammaanto ficilka wanaagsan ee uu sameeyey isagana aad ku codsato inaanu hadalkaaga kala jarin markuu adigoo hadlaya kudha maya hooyo saas may may may waan ku dhageystay waqti baan ku siiyey waa markaygii inaan hadlaan rabaa hayga kala jarin please kadibna aad hadalkaagii wadatid waa inuu bartaa inuu xuduud kala leeyahay hadalku oo daraaf alxadiid midba midka kale darafka xadi- hadalka uu ka wado uu ku ixtiraama oo uu dhageysto taa waxaad ku quweynaysaa inaa ilmihii awood uu u yeesho inuu dadkii dhageysan karo markuu mujtamaca u baxo inuu aaraada dadka kale iyo aragtiyahooga ixtiraami karayo inuu awood iyo samir iyo dulqaad u leeyahay inuu wax dhageysto waxyaabahaas oo dhan xirfado fara badan baad ilmaha noloshiisa markaa aad ku kobcinaysaa waa daqiiqado yarood samirtay ayaa waxaasoo isbedelaya saameyna yeelan karaa tarbiyadu gebigeeduba ama barbaarintuba waxay gebigeeduba ku dhisantay waa waxoogaa yar oo ku celcelin ah waxoogaa yar oo samir ah waxoogaa yar oo adadayg ah oo kaaga baahan inaad yaro adadkaato waxoogaa yar oo jijileec iyo maxabe iyo eh, dugsoon uu ilmihii kugu dugsoon kugu dareemaya aad muujiso waa intaasun oo isku tagtagtay unbaa qof dhan noloshiisa bedeli karta oo sameyn karaysa Een, su-aasha labaad ee laysoo weydiiyey waxaa kamid ahaa een, waa su-aashii labaad tii hore waxay tideen ilmahaygu u fahmi karaa su-aasha labaad waxay tideen ula dhaqmaa markuu ilmahaygu khalad ku dhaco waa waxyaabaha u- iyaduna su-aalaha ugu badan ee igu soo noqnoqday bay kamid ahayd Een, inaan hooyo wanaagsan noqdo waan jeclahay inaan hooyo naxariis badan noqdo waan jeclahay inaanan ilmahayga dilin waan jeclahay laakiin ma garanayo sidaanu la tacaamulo markuu khalad ka dhaco waa su-aalaha ii yimiday bay kamid ahayd Een, marka uu ilmahaagu een, uu uu maxay heday tajaahulo amaba uu iska indhatiro wax aad adigu ka dalbatay amaba uu i- dhaafo boundarieski iyo xuduudihii guriga u yaalay marka loo eegayo qaacidooyinka aad idinku dhigateen horta intaana su-aashaba u gelin oona su-aasha ka jawaabin waxaan doonayaa inaan hal nuqdaydu ku baraarujiyo guri aan qaanuun oolin oo aan hooyada iyo aabuhu ka midaysnayn een, qaanuunka yani wixii hadday noqoto wixii laysku abaal marinayay wixii laysku ciqaabaya iyo ee, maxay tahay ilmuhu inaanu dhaafin ee, tarbiyad ma jirayso waa inaad idinku ka waalid ahaan aynu ku xisaabtanno sidaynu ugu dhigi lahayn gurigeenna xuduud aana ilmuhu dhaafin wixii laysku ogyahay baa a- ayaa ayaa ayaa lagu dhaqmaa laakiin ilmihiiba haddaanu garanaynin hadduu ficilkan ku dhaqaaqo maxaa ka dambeeya wax kasta uu ku dhaqaaqaya wuu samaynaya marka waxa weeyaan adigay tahay marka hore inaad gurigaaga horta boundaries u samaysid maxayna tahay inaanu ilmahaasi dhaafin xataa ilmuhu hadduu afar jir yahay waad bari kartaa waanaad u sheegi kartaa waxaa waa maya minis waa maya suuliga kabala-aan ha gelin Em, muxuu ahaa eh, cuntadaada markaad dhamaysato sixnigaaga qaad madbaha gee hadday ina tahay sixnigaaga maydh oo kalingaree inan hadduu yahay bar inuu sixnigiisa maydho oo kalingareeyo sidaasoo kale waa inay xuduudi jirta laakiin intaa meesha cuntada lagu cunaya lagaaga dulkicin daadiga una sugin inuu adigu aad qaatid sixnigu isagu wax ku cunay ama iyadu wax ku cuntay waa qalad ilmuhu haduu gaaro wixii lix sano ka dambeeya ugu- maximum lix sano haduu gaaro waa inaad bari kartid inuu tegi karo madbaha haduu ugu yariyonu maydayni saxnigiinu saxnigii madbaha kuu geeyo yaa cuntadiisa meesha ka ururiyo waa qawaaniinta baysika nolosha ay tahay waalidku inay ka midaysnaadaan marka haddaanu qaanuun jirin dakhalad lama sixi karayo marka iminkan qodob su-aasha kusoo noqonayaaye markuu ilmuhu tajaahulo amaba uu iska dhig indhatiro khaladaad ee, ee, muxuu ahaa waxyaabo aad dalbatay inuu sameeyo sida inuu wax dhigto amaba wax akhristo ama inuu seexdo inuu nasto inuuna een, waqtigan waqtiga ciyaarta ahayn inaanu moobilka isticmaalin ama ibaadhkiisa daawanin ama tv-ga shidin qawaaniinta waxyaabaha noocaas oo kale ka mamnuucda markuu ilmuhu ku dhaqaaqo oo aad kuwa aad ku heshiiseen inaanu dhaafin Een, marka ugu horeysa waxaad sameyneysaa ee, waad soo fariisineysaa tamaam Een, markaad ilmihii fadhiisiiso waxaad u sheegaysaa adigoo weliba wejigaaga tacaabiirta wejigaagu ay yihiin qaar bedelan tamaam oo ay ka muuqato inaad ka xumaatay ficilkan dhacay oo codkaaguna degan yahay oo aanad qaylin waayo hadaad qayliso ilmuhu wuu kaa badiyey ma ogtahay ama ooyin buu bilaabayaa ama inuu isdifaacuu bilaabayaa totally waa inaanad muujinin wax cadho zaa-ida wejigaagu waa inuu isbedelaa codkaagu waa inuu hoosu dhigmaa waa inaad weydiisid waxaa iyo waxaa qaba waan kuuri maxaad u qaban weyday hooye sidaa saasaa dhacday ama aaba saasii saasaa dhacay tabriirku ku siinayaad dhegeysanaysaa markaad dhegeysato waxaad kaga fal celinaysaa anigu waxaan kugu uri waxaa qabo wixii aan kuurina aan kuuri sidaan kuuri u qabana umaad qabanin tamaam oo waxaad dhaaftay wixii aan kuuri samee marka waxa weeyaan ixtiraam daraad ku samaysay ee, ee, hadalkaygii waxaad ee, dhaaftay wixii aan kugu wiri qabo oo maad ixtiraamin qawaaniintii guriga u yaalay tamaam saddex een, maxay heeday em, wax kastoo aad jeceshahay oo aan kuu sameynayay oo aad doonaysay oon kuu qabanayay kuumay muuqaninayna khaladkaad samaysay baa kuu muuqday eg waxaad dareensiinaysaa bointi bointi waxyaabuhu ka gudbay oo dhan ya kadibna waxaad u sheegaysaa dareenkii waxaad oranaysaa ee, waxa aad samaysay wuxuu u cadhogeliyey diiqad baan ku dareemay ya ma jecli inaan dareen noocaasoo kale ah aan anigu adiga ku dareensiiyo laakiin adu waxaad u bareedhay inaad samayso waa dareenkiibaad u sheegtay maarta markii hore waxaad wejigaagiibaa bedelmay khaladku sameeyaad sheegtay laba dareenkiibaad ka ha- ka hadashay kadibna waxaad sheegaysaa siduu u islaaxin lahaa waxaad leedahay saddex fursadood baan ku siinayaa fursadii koobaad already way kaa dhammaatay fursadda labaad aan imika ku siinaya waxa weeyaan inaad qaladkaad samaysay hadda saxdo hadda sax jaanis baad haysataa waad sixi weyday soo maaha wax uu jecel yahay oo uu rabo oo uu doonayuunbaad hawada ka saaraysaa waa inaan waa inaad u sheegto tirahda haddaad waxaa samayn weydo saasaan yeelayaa tamaam waa inaad kaga dhabayso waxaad samaynayso waxaasi waa inaanu noqon wax jirkiisa aad ku cadibayso amaba aad eh, qol kusoo xidhayso ilmihii dee aad ka xoog uga cabsiinayso waxa weeyaan mathalan shay uu jecel yahay aad u diidaysaa eh, maxay ahayd, meelaad u baxaysaa baad oranaysaa maanta waad iska fadhiisaa ma tegaysid kubadda hadduu jecel yahay maanta kubad ma jirto eh, ma hadduu eh, jecel yahay inuu giimka ku ciyaaro giimla mamnuuc waxaan kuu diray maad qaban waa inaad kaga dhabaysaa waxaad ilmaha u sheegto waayo ilmuhu wuxuu tijaabinaya qaraaraadkaagii go-aamadaada sidaad uga dhabayso bini aadamkuba sidoodaba waxay ixtiraamaan qofka aara- ee qaraaraadkiisa iyo go-aamadiisa qadariya waa laga dambeeya ninkaasi waa nin go-aamadiisa ixtiraamaa lagu oranaya ama uu go-aan adag yahay qofkaasi waa inaad noqoto waalid wax ka go-i karaan oo uu ilmihiisa ku xisaabtamo hooyaday haddii saa tiraado miinis waa khalaas tamaam marka waa inaad psychologically ilmihii maskax ahaan aada la ciyaartaa ya sida qodobka ugu dambeeya soo ba- een, ku daraya waxa weeyaan ee, waxaad usoo bandhigi kartaa sidii ayna mar dambe khaladkaas waxaad weydiin kartaa waxaad ii sheegtaa sidaan kuu rumaysto tamaam waxaad ii sheegtaa sidaad ku islaaxin lahayd khaladkan dhacay khalad baad imika ku dhacday soo maaha sidaan kuuri samey maad sameynin maxaad kaga hortegaysaa inaanu mar labaad dhicin isagaad dib u weydiinaysaa si haddii uu hadhow ku dhaco aada ugala xisaabtami karto waxaan int- inahaasan ayaan ayaan u malaynayaa inay tahay is- ee, sida loo suluukiyaadka loola dhaqmo ee dhinaca imika saluukii waxaad sheegtay dareenkii waxaad ka waxaad wejigaagii baad bedashay ee adigoon qaylin baad u sheegtay wuxuu ku khaldan yahay em, muxuu haye khaladkiisii sidii aa u sixi lahaa baad u sheegtay ee, go- waxaad u sheegtay ciqaabtii haddii wixii kasoo bixi waayo waxaa dhici doona waxaanad ka waraysatay si aanu khaladkaasi mar dambe usoo noqon siduu u sixi lahaa intaasoo qodobo is dul saaran ayay aynu su-aasha ee, kaga jawaabnay waan rajaynayaa inaad dabiqi doontaan okay Een, waxaan u gudbayaa su-aasha kusii xigtay su-aasha saddexaad ah Een, su-aasha saddexaad ee laysoo weydiiyey waxaa ka mid ahaa een, intee in leeg bay qeyb ka qaadataa mustawaha waxbarasho ee hooyada iyo aabuhu ee ay leeyihiin inay barbaarin wanaagsan caruurtu helaan calaaqad ee, waxaan dad badan baa ayaa aada runtii iigu soo celceliya hadalka Em, aqoon aan wax ku akhriyo hadday english iyo hadday carabi noqoto midna malihi Em, marka ilmahaygii ilmahayguma tarbiyad wanaagsan ma helaya miya miya yacni aad baan runtii su-aalaha noocaas oo kale uga murugooda Eh, waxaan doonayaa inaan maanta u bishaareeyo em, waalidka waxbarashadu iyo aqoontu iyo luuqaduhu waa waxyaabo furayaal u ah aqoonta aynu rabno inaynu barano laakiin khasab maaha inaad haddii aan garan weydo inaad aabo xun noqonayso ama inaad hooyo xun noqonayso waxaad jas u baahan tahay inaad cilmigu meeshuu yaalla ee wixii aad wax ku fahmayso aad sidaad imika luuqada afka soomaaligaba wax ugu soo raadsanaysay aad ugu raadsato wax luuqadaada kugu caawinaya laakiin taa macnaheedu maaha inaad tahay aabo fashilme iyo hooyo fashilantay ya jahligu meelo badan buu inaga soo geli karaa dhibaatooyin fara badan baa mujtamaca ka dhexdiisa ka dhex jira oo sababaya inaanay dadkii aqoontii loo baahnaa inay helaan aanay helayn laakiin marnaba hays odhanin in maxaheeday haddii aanad waxbaranin caruurtaadu tarbiyad wanaagsan ma helayaan hooyada ugu wanaagsan ee ugu qiimaha badan baa soo saari karta iyadoon waxna qorin waxna akhriyin awlaad umam dhan maam yacni wada ya marka yaana niyo jabkaasi idinku dhicin amaba hooyooyinka saas su-aalaha noocaas oo kale i weydiinaya meel kastood cilmi u geli karto dhageysan karto ah, raadso eh, hana naftaada brashar garaynin wixii aad qaban kartee lagugu dhaamo eh, dadka weydii aad cilmi ku tuhmayso aad aqoon ku tuhmayso wixii aad baran karaysana baro laakiin naftaada ha liidin oo ha u arkin inaanad eh, waxaad garanaysa aanay jirin taasina waa taas su-aalaha kale isoo su-aasha saddexaad iyaduna waxaa kow ka- eh, ka mid ah haddii een, ha iga raali ahaada maa maxay xalka ay hooyadu samayn karaysaa hadduu yahay ilmaheedu ilmo aan waxba cunaynin amaba cuntada ku xun Een, maxay heday caruurta inta u badan dhibaatooyin fara badan waxay hooyooyinka ka waajahda markay gaadhaan waqtiga ay cuntada cunayaan amaba markay soo yaro weynaadaan afar shan lix sano ee, ilmuhu markuu gaadho inay cuntada aad ee, ay ugu dhibtaadaan hooyooyinka qaar oo ay caruur- caruuraha qaar yihiin caruur cunto xun oo ku dhibtoodaan waalidku cuntadooda iyo say ugu karinayaan marba cuntay ku eegaysaa waxba ma cunayo ma doonayo kan waxan khudrad baa ku jirta halkan xabada xabuubtaa iga saar basal baa ka muuqata yacni nafta yar baa qabanaysa hooyada oo wax kasta oo healthy ahaa ba ilmihii wax laga yaaba inuu diido marka muxuu- maxay same- maxaan samayn karaa Een, xuluulka ama xalalka aan eh, intaan wax baadhaya aan helay waxaa kamid ahaa in aad een, maxay heday markuu ilmahaagu cunto diido aanad cuntadaa ku khasbin wixii guriga lagu kariya haddaad cunto gaara u kariso inaad ka dayso wixii guriga lagu kariya cuntada inaad ku tiraahda cun wuu diida markaasoo maaha ha faraha ka qaad ha khasbin waqti uu gaajoon doono ayaa iman doonto ku iman doono ku odhan doono waan gaajoonaya inaan wax cunaan doonaya hadduu at least wax cabaya xataa it's enough tamaam laakiin waxa imanaysa bay yidhaaheen waqtigu ilmuhu rabo inuu isagu wax cuno markaa naftaada ha ku daalinoo ha ku khasbin laba markaad cuntada karinaysid waxaad ku tiraahdaa waxbaan doonaya inaan sameeye kaalayo ila kari maxaa jeceshay inaad cunto isaga ka dhageyso kulba su-aal weydii maxaa jeceshay inaad cunto maxaa ku cajabiya khudradee baana doonayn maxaan kaa daaya waxaad isleeda uu diidaya inaad ugu yaro dhex qariso cuntada isagana aad tusto waxyaabaha qaar markaad karinayso inaad tusto kula taagnaada kaalay ila eeg waxan baan kuu samaynayaa maanta waxan baynu wada cunaynaa Een, saddex waxyaabaha muhiimka waxaa kamid a inaad sanfiye kala duduwan waxyaabo kala duduwan cuntada aad ugu dartod maalinba wax yaroo nooca oo qurxinaya xataa qaabka cuntada loo soo diyaariya qeyb bay ka qaadataa inuu ilmuhu qur'aan- ee, cuntada jeclaado Em, marka qaabkaad ugu diyaarinaysa xataa suxuunta yareed u saarayso ee haddaad indho yaryar iyo wax u samayn karayso yacni shakli yaroo qurux badanoo ilmaha soo jiidanaya ma garanayso ood caqligiisa ku khiyaamayn karayso aad eh, samaysid Een, waxa kaloo muhiima waxaa kamid ah inaad ilmaha wajabaad yaryar siiso yacni inaad snaakas siiso markuu ilmuhu hadduu cunto xun yahay snaakiska loogu dadaala yacni subaxii wax yaroo dhaqan sii haddana maalintii yani waxaad siisa maalan haddaad tufaax yar cinab yar wax yar siin kartid haddaad khiyaar yar u googin kariso cuni karayo haddaad kaarood siin karayso waxyaabaha snaakiska buskud yar wax yar marba wax yar sii caano yar sii buskud caano ugu daro sii kolba wax yaroo noqonoo awoodiisa soo celiniya xabad muusa marba wax yar u qariyo si wajabaadka waaweyn dhexdooda si haddii uu cuntada cuni waayo aad atleast qalbigaaga u deganaado inuu waxyaabihii kale kaa cuncunayo ya wuxuunbaa jirta uu jecelyo hadha tole uu ku dhegi doono waxyaabaha kale muhiimka waxaa kamid baa laydhahaa ilmaha noocaas oo kale waxaa la sameeya hooyadii iyo waalidkiiyo walaaluhu ama ciddii qoyska guriga ku nool waa lasoo fadhiisiiya markaad wax cunaysaan waa la tusaa inuu idinku wax cunaysaan qof walbaa cuntiisa iska halkaas ka fadhiisaa laodhanaya isagaa idin odhanaya waxaasaan doonaya isiiya waxaasaan rabaa ama waayo ilmuhu dabiiciyan buu ayuu u jeceliyay inuu dadka ka waaweyn waxay samaynayaan uu ku daydo marka waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato wax cunitaankiinaniyo tv-ga iyo ibaadhka iyo waxyaabahaas mobilka wax kasta oo ilmaha jeedin karaya maskaxdiisa intaad ka qaado fadhiisa aad ku tira waxbaan cunayna waa la sheekeynaya halkan fadhi marka isaga kune berihiis yar baan doonaya adaa xataa kune afka makuu geli ma doonaysaa may ma rabo haye aday kuu taala waad iska cunaysaa isagaa ku imanaya markaa marka islooli islooli waxaa ladhahaa waxaa la baraa in dadka hortooda wax lagu cuno si isaguna bilaabo inuu kuugu daydo haddii uu ilmuhu markaa kusii dhaga adaygood aragto inaanu cuntadii ku karaynin oona jirkiisiina koraynin oo waqtigii uu korayana ay tahay waxaad samaynaysaa dhakhtar baad la kaashanaysaa mushkiladan waayo mushkilad la qaadan karayo oo lagu sii eegan karayo ilmaha ma aha haddii ay noqoto de wax xadkabaxa oonu ilmihii cuntadii afka saaraynin isagoo ilmo weyn ah daruuri waa inaad dhakhtar la gaashataa oo aanad siinin baa ladhaha waxyaabaha herbalkayo dadku yidhaahaan waxaan ku eeg cusbo ilmaha sii maxay sii waxyaabahaas in calooshiisa qodo oo khatar ku keentaa dhici karta marka inaad dhakhtar la wadaagtid oo la baadha ilmaha sababta jirta waxyaabaha kale aadka u muhiimka waxaa kamid a caruurta hurdooyinka caruurta aan waalidka ka seexanin ee hurdada ku dhibo waalidka waxaa muhiima inaad iska ilaalisan dawooyinka caruurta lagu seexiyo khataro farabadan farabadan bay keenaan waxay keenaan caruurta dawooyinka la siiyo ee lagu seexiya inay ku dhacdo bahashan laydhaha hakagada amaba gaangida inay ilmuhu ku adkaado inuu hadalkiisu noqdo mid isku xidhxidhan oo toos ah oo hadalkaa kuisa istaaga iyo khataro kaleo fara badan bay keenaan dhakhaatiirta arinka igaga horeyso igaga fiican laakiin waxaan garanayaa qiso maxayhday ilmo yaroo saasoo kale lagu seexin jiray dawooyin oo markaa ay khatar caafimaad markii dambe kaga timiday oo aanay hooyaduna ku baraarugsanayn inay khatarta noocan oo kale ka iman karto laakiin jas ay rabtay inuu ilmihii ka seexo marka iska ilaaliya waxyaabahaas noocaasoo kale iyo talooyinka ay bixiyaan hooyooyinka qaar ee aan haday doonaan saxsanayn amaba waxaasaanu caafimaad ahayn caafimaad ahaan ahayn wax wanaagsan su-aasha xigta waxay ahayd iyaduna haddii aan khalad iga dhaco anigoo hooye ama anoo aaba ah caruurtayduna ay arkayaan khaladkaas oo ay arkeen inaan khalad aan anigu iyaga ka waaninayay aan ku dhacay maxaa sameeya waxa weyaan waxa ugu simbalsanaad sameyn kartaa waxaweyaan inaad qiratid khaladkaaga inaad caruurtaada intaad iskugu yeedho ama ilmahaaga inaad u yeedhid oo tiraadid hooye khaladkaasa iga dhacay bini aadan baanahay waanan khaldami karaa waan ku baraarugsanahay khaladka aan galay intuu leegyahay maxayhda waanan waxaana rabaa inaan khaladkayga saxe eh waxaad igu caawisaa sidii aan khaladkayga u sixi lahaa haddii aad garanayso waxaad igu caawiso haddii kalena khaladkaygan waan soo saxayaa waxaanan samayn doonaa khudad iyo balaan inaanu khaladkaasi mar labaad soo noqonin laakiin waxaad ogaataa qof kastaaba inuu khaldami karo oo kullu ibni aadamin khata wa khayru lkhataa'ina tawaabuun waanan ogahay inaan khaldamay khaladkaygana waan saxaya taasi ilmahaaga waxay siinaysaa ogaal fara badan oo ah inay bini aadamka khalad ka dhici karo yacni waalidkay waa dad caadiya waa dad dabiiciya waa dad khaldami kara wax sixi kara iyagu noloshii ku jira waqti ay maalinba challenge cusub iyo wax cusub la kulmayaan oo isbadbedelayaan waalidkayna caadi bay u tahay inuu khaladku galay qirto markii hadhow markuu khalad ka dhaco waxa u fududay kula hooyay garaalihaw waan khaldamay khalad baa iga dhacay tamaam marka waxweya sida ugu fudud inaanad adugu intaad indhaha soo taagta aanad is adkaynine aada laakiin qaladkaagii aada qirato taasina waa taas su-aalaha kale muhiimka iyagunai soo maray waxaa kamid ahaa sideen idmaanka caruurta taleefanada amaba moobilada aadka obseska ugu ah ama telefishinka sideen uga goyn karnaa horta waxa weeyaan su-aashaa su-aashii iigu badnayd ee igu soo noqnoqotay bay ahayd maxay heeday caruurtu de horta mid baan doonay inaan isla fahno caruurtu de inagaa dhalna iyaga horta inamay dhalin waa kow waxa weeyaan waalidkay ku xiran tahay sidaan hore usoo sheegay qawaaniinta iyo tasarufaadka iyo sida maxay heday nolosha gurigu ay u soconayso shakhsiyadda iyo kaaragtarka ay leeyihiin hooyada iyo aabuhu dowr weyn bay ka qaadanaysaa isbedelka caruurtooda ku dhacaya marxaladaha kala duwan ee noloshoodu haddii ay hooyadu tahay mid mar walba go-aanka qaadato ka noqonaysa oo maxay heday u fudud oo u nugul in ay maxay heday go-aanadeeda ka noqnoqoto aabuhuna sidaas leeg oo maanta markay tiraahdo taleefonka waxaa la isticmaalayaa soddon daqiiqo wax ka badan ma daawan kartaan horta social media caruurta waa inaad ka mamnuucdaan khaasatan caruurta ka yaryar saddex iyo toban jir waa in aan la tusin xataa iska daa inay daawadaan inaan la tusin in ay social mediaha daawadaan hadday noqoto facebooka iyo hadday noqoto tiktoka labada weliba khaasatan tiktoku khatar farabadan farabadan farabadan buu ku hayaa maskaxda caruurta yaryar iyo waxyaabaha ay ku arkayaan waxaad arkaysaa ummad caytamas anaga inagii waaweynayn ayaan ayaan qaadi karaynin wallaahi qalbigayga iyo niyadayda ayaan u cabsadaa tictoga markaan galo aad baan uga cabsadaa waayo waa meel aad yaabaysid yani xataa sinfiga dadka dhex jooga ayaad ka baqanaysa akhlaaqiyan siday u hooseyso waxyaabaha ku jira tictogu iyo dadku siday u liitaan iyo cayda iyo xumaanta iyo jaaska iyo yani majaas kaliya waa jaas umad aad naxaysid dad wixii ay ahayd guryahooda inay la joogaan dibadda ula soo baxaya dad ku faanaya dad baa nolosha duubaya inan baa odhanaysa dhar baan mayrayaayo soo dhigaysa iyadiioo dharkii gurigooda yacnii asraartii guryaha taaley wax inoo qarsooni ma jirto bal dhar baan mayraya maxaad kasoo dhigi inan dhanbaa waxay duubaysaa laba tashtiisa saag dhigato dharay mayrayso maanta waxaan idiin duubaya maalintayda waxaan qabto maxay kusoo kordhinaysaa adduunyada maalintaad waxaad qabataa inaad dadka u sheegtaa yani halkaasaynu maraynaa marka ilmihii yaraa muxuu bilaabay beritole isaguna de inuu waxa gurigaaga yaala daaya aabihii adiga hooyad adigiiyo odaygaagiyo guriga iska fadhiya ama adiga islaantaa iska fadhiyo kaa duubi karaa warba uma haysid adoo magaalada yaalaad ku baraarugi kartaa wuxuu dooni karaa oo geli karta doonitaan ah qofkaasi nolosha ku noolayaan ku noolaado misay dhacdaa inay caruurteenu waxa guryaheena yaala raalli ku noqon waayaan markay arkaan dad inaga duwan marka waa inay guriga qawaaniini ka jirtaa ah may ma jiro social media ma geli game baad ciyaaraysan soma geymamka ciyaarayaan waa inaad ogaataan waa inaad u ogolaataan waqti mucayana inay ciyaaraan kadibna laga ururiyo thirty minutes ugu badnaan waxaa jira applicationo lagu maamulo ee ibaadhada caruurta loo dhiibayo siiba ahaan caruurta ibaadha u iibiya haddaad awoodi karaysaan oo taleefanada ka daaya ibaadhadu waxay awood ku siinayaan inay waalidku imailku isagu imailkiisa uu ku geli karo ka ilmaha yar oo isku xiran karaan youtubeka waxaad u fari kartaa youtubeka caruurta oo maxay heday waxaa jira ku caruurta loogu talagalay oo muxtawihiisu soo gelayaan emailkiisa markaad isku xidhaan halkaa kolley waad garanaysaane waxyaabuhu ilmuhu daawadoo dhan waxaad ka heli kartaa emailkaaga haddaad baadho seerjka muxuu baadhay halkaasaad kala socon kartaa adigoon ilmahaagii waxba u sheegeen haddii wix khatara aad aragtidna markaa waad la tacaamulaysaa sidaad u xalin lahayd ayaad ka shaqayn kartaa marka waxa weyaan arinka idmaanku kama soo hadho kontaroolka waalidka iyo shakhsiyadoodu siday ku tahay oo ay arinkan saarim uga tahay waa inaad ka midaysan tihiin oo siyaasad caday idinka taalaa in aanu ilmahaasi limit fara badan aanu bahalkaa isticmaalin waa laazim taasa kliyata keliya lagu xalin karaa waa taas in aan ilmihii saaca loo ogolaanin hadaad maanta u diida inaad beritola go-aankaaga ku adkaato haduu dhaafo waqtigii aad la ballantood ku tiraad saacad baad isticmaalaysa haduu saacadda wax ka badan isticmaalo waxaad ku tiraahda kalsoonidii aan ku siiyey baad jabisay sidaa darteed beritola waa kaa mamnuuc bas saha dambe wuxuu garanayaa inuu saacadaad u sheegto ku iltisaamo tamaam waxyaabo fara badan oo nashaad gelinayo farxad gelinaya ilmaha u sameeya saara ciyaarsiiya wax weynba uma baahna caruurta kubad haddaad dibadda kula ciyaartaan kubad u samaysid meel ay ku ciyaaraan u samaysid maalin maalin iska baxdaanoo dibadda iska fadhiisataan aad cawyar qaadataan cuntadiina iska karsataan barta caruurtiina fadhiisiisaan intaasay ku nafisayaan dibadda ugu baxayaan supermarket yar tagtida wax yar u samaysid habeen bishii hal habeen kaxaysid soo cashaysiisid intaasaa dunya umaa fiiha u ah haddaydaan haysanin absadil umuur wax alli waxaad awoodi karaysaan oo garanaysaa ee ugu basiidsan ayaad u qaban karaysaan oo qalbiga caruurta farxad gelinaya laakiin waxay ku xidhantu sida waalidku ay labadooda iskugu tiirsan yihiin qawaaniinta matluubka ay tahay inay guriga ka jirtaan waxa muhiima inay jirto qanuunka cuntada in qoysku halmar cuntada wada cuno in dharka la tartiibiyo wixii la xidha uskaga uskaga lagu daro wixii nadiifa in meeshooda la dhigo waa inuu qaanuun idinka yaalaa baahiyaha dharka xataa markay caruurtu idin sheeganayaan inaad dib weydiisaan intay leeg baad waxaan u baahan tahay maxaa kaa dhiman maxaa doonaysaa may waxaas iminka muhiim maaha kanaa muhiima saasoo kale sidoo kale waa inay saxaabta uu qaanuun idinka yaala caruurtaadu yay saaxiib leeyihiin ayay la socdaan akhlaaqiyaadkooda waa sidee ma tukadaa ilmuhu la socda ilmahaagu waxyaabahaasoo dhan waa muhiim oo waa inay qawaan idinka yaalaan waa inaanad ilmahaaga u sheegi karta inaanu saaxiibkii uga warami karin gurigiina waxa dhex yaala lacagtaad haysataan noloshaad ku nooshihiin haddii ay jiraan week points ay qoysku leeyahay inaanu uga warami karin cidna waxyaabahaas waa muhiim teknolojiyada saan iminka sheegaya inuu qawaaniin guriga ka yaalo hurdada iyo xilliga la seexanayo inay qawaaniin ka taalo calaaqaadka iyo xidhiidhada inay qawaaniin ka yaalaan ayay la xidhiidhayaan ayay la tacaamulayaan yay arkayaan siday u saameynaysa waxyaabahaas waa inay qawaaniin ay inooga yaalaan oo aynu mas-uuliyadeena si dhammaystiran aynu inagu u qaadno oo aynu fulinta xataa wixii cawaaqib ah ee haddii khaladaad dhacaan maxaa dhici kara hadaad qaanuunka dhaafto waa inay clear u noqotaa caruurta yaryar caruurtan bilakhiir awalan wa aakhiran inagunbaa wadna oo ayna raacayaan raciyad bay inoo yihiin waa sababta loo yidhi kullukum mas-uul wa kullukum mas-uulun can raciyati raciyati macnaha waxa weyan dadka ilaahay raaciyey macnaha waxa weeyaan go-aan kasta iyo qorsho kasta iyo wax kasta oo nolosha ilmaha ku tacalluqa inta uu shan iyo tobanka jir ka yaryahay ilaa sideed iyo tobanka gaarayo adaa mas-uul ka ah tamaam marka waxa weya sidaad adigu u gaydh garayso eead ilmaha u hagtid uunbuu ilmahaasi noqonaya marka waa taas weyaan su-aashaana intaasan kaga gudbayaa su-aasha ugu dambeysa waxaa ahayd inanbaa isoo weydiisa waxay tiri walaalo maxayhday ilmahayga waxaad sheegtay maalin dhaweyto inay tahay bay tiri markaad mas-uuliyadda ka hadlaysay in ilmaha la siiyo masruuf maxay tiri haddaan cuntada guriga ugu samaynayo oo aan baahiyihiisa u dhammaystirayaa miyaan tahay khasab inaan ilmaha masruuf siiyo bay tiri oon gacanta ka siiyo ha ishaaro waxay diraasaadku sheegaan saan hore u xusay inay fiican tahay in caruurta la siiyo masruuf walow haba yaraada wiigiiye si uu u barto siduu lacagtiisa u kala maarayn lahaa ood ku odhan lahayd waxaana waan ku siinayaa lacagtaadaana sidaad u kala maarayso waa inaad ii sheegto wiig kasta inteed isticmaashay maxaad ku isticmaashay halkeed geysay waxaas waxay u fududaynayaan inuu barto sida qaabka ugu fudud ee lacagtiisa loo maareeyo xataa waxaad oran karaysa hadaad lacag urursato hadaad kubad doonaysidna soo iibsata ama maalan kabihii kubadda aad rabtid ama inantu toob qurux badan ay jeclaatay ama waxay rabto hadaad masruufkaaga qayb ka urursato ana inta kale ayaa kugu daraya marka waxaad baraysaa inuu waxna la imaado waxna aad adigu waxaa ugu dari karto oo waxaad yani xirfad dhan baad maskaxdiisii iyo noloshiisii aad ku korinaysaa khayr badan baan idii rajaynaya wanaag badanna waan idii rajaynayaa su-aalihii intaasaan kusoo koobaya maanta gadaal baynu insha alla biidni illah su-aaluhu aad bay u fara badan yihiin runtii aan kolba in kasoo qaadan doonaa waxaanse jeclaystay maanta inaan intaa idinla wadaago ilaahay subxaana watacaala raalli ha idinka noqdo hana idin dambi dhaafo dhammaanteena haynoo wada fududeeya tarbiyadda iyo barbaarinta iyo inaynu dabaqno waxaynu leenahay oo ilahay subxaana watacaala cilmiga aynu baranaynaanu inaga inagu noqon mid inagu markhaati furo inoo noqdo mid inoo markhaati furo aynu dabaqno allah inooga yeelo intii xanuunsanaysa ilaahay subxaana watacaala xanuunkaa ka dulqaado intii caafimaad qabtana ilaahay subxaana watacaala hau siyaadiyo colaadaha iyo dhibaatooyinka iyo culaysyada socdana raxmaanku haynaga dulqaado yaa rab oo amniga iyo ammaanka allah subxaana watacaala haynoo xoojiyo aad baan dhammaantiin idinku ducaynayaa ilaahay raalli ha idinka noqdo jazaakum allahu khayran waaxsan allahu ilaykum wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته